waa tahay barnaamijka ayaanu sii gedagelaynaa ismaaciil ow dhalinyaradu waxa ay leedahay hibe eebe ku manaystay qof walibana waxa uu jecel yahay in uu helo meel uu ku muujiyo hibadiisa iyo hal abuurkiisa haddaba barnaamijkan soo socda ayay dhegaystayaasha waxaanu ugu talagalnay in aanu kaga hadalno dhalinyarada la timid curinta amaba inan amaba inaan dhalinyarada fursad u siino goob ay ku soo bandhigi karaan hal abuurka ismaaciil oo stuudiya la fadhiya ayaa barnaamijkani soo diyaariyay soona jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo toddobaad walba hadahan oo kale aad kala socotaan la-aanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada ayaa ah mid aan ugu tala galnay in aan kusoo bandhigno hibada ku jirta dhallinyarada hal abuurka ay la yimaadaan hiigsiga iyo himilada ay leeyihiin haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato barnaamijkan fadlan noogu soo hagaaji fikradahaaga soomaali at v o a news dt com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya qoraalkaaga barnaamijka hibada iyo hal abuurka qof walba oo aadama ahi wuxuu leeyahay hibo eebba ku manaystay wuxuuna u baahan yahay deegaan ama hab uu u soo bandhigo fikraduhu waxay ka bilowdaan tallaabo kooban waxayse gaadhaan meel dheer haddii la joogteeyo toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna laba dhallinyaro ah oo curin kooban la yimi aan ku horraynay magaalada boosaaso waxaa ku sugan wiil dhallinyaro ah oo sagaal iyo toban jir ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cumar ismaaciil xil uu waxbarasho u tegey dalka imaaraadka carabta wuxuu marar kala duwan booqday maktabadaha lagu kaydiyo buugaagta ay ardayda faciisa ahay wax ka akhristaan hase ahaatee wuxuu ka waayey buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran afka carabiga maalintaas ayuu ka fikiray in uu qoro buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran af carabiga oo la dhigi karo maktabadihii uu booqan jiray haatanse waxa u suuro gashay inuu buuggaas qoro isaga oo magaalada boosaaso ku sugan ayaan cabdiraxmaan khadka telefoonka kula xidhiidhay marka hore wuxuu iiga sheekeynayaa isla sheekadaas hore sida ay ugu dhalatay horta buuggani waxay ugu dhaliyey markii ugu horeysay in aan anoo ku sugan magaalada dubay ee wadanka imaaraadka carabta in aan oo ah kaasi aan u joogay safar waxbarasho ba waxaan maalin maalmaha kamid aan galay maktabad ku taalay magaaladaasi dubay oo lagu soo dhamiyey buwaagta ay leedahay wadamada carbeed sidaas awey waxaan ogaa in ay ku jirto soomaaliya labaiyi labaatanka dowlad ee ku midooday jaamacadda carbeed marka markaasi kadib waa ka waayey buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya oo ku qoran luqada carabiga oo yaala maktabadaasi taasi waxay ugu dhalisay inaan qoro buug ka hadlayo taariikhda soomaaliya oo ku qoran luqada carabiga waan maanta ku gudaystay inaan sidaasaan ka dhawaya waan gartay da-daada way mise jir da-deedu hadda waa sagaal iyo toban sano
buuggan muxuu ka hadlayaa nuxur ahaan nuxur ahaan wuxuu ka hadlayaa taariikhda soomaaliya dacdooyinka ugu muhiimsana ka dhacay oo lasoo koobay oo lagu soo koobay buug abuu kooban bal haddaad dadka ku dhegaysanayo kale sawirka siisid meelaha uu xooga saaray ama waxyaabaha ugu waaweynu sheegayo
horta buugga wuxuu ka bilaabmaya dhacdooyinkiis waxay ka bilaabmayaan xilligii uu soomaaliya soo gaaray islaamka taasi oan u bahnay hadda faahfaahin kooban marka haddii aan ka hadlo mawaadiic ugu muhiimsanaan buuggaas kaga hadlay waa burburka soomaaliya hadda ku jirtaa taasi oo dhalisay sidaynu joogsoonnahay qadyaalada iyo jahliga iyo dhibaatooyinkeena haysta marka adigu buugga wuxuu xooga saaraya intiisa badan oo burburka soomaaliya hadda ka jira marka muxuu ku qoran yahay buuggu askeebuu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay luqada carabiga maxaad uxulatay inaad carabi ku qortay waxay u dhaliyay inaan afka carabiga aan ku qoraan buuggii sida sababta hore kugu soo sheegay buugga waxaan ku arkay maktabad maktabadii aan markii hore ugu dhalisay fikradda waxay maktabad ku daalo waddan carbeed oo ahayd magaalada dubay saasi awgeed waxaan baasaday in buuggaas uu ku qormo luqada carabiga si uu anoo markaasi harsanaya ama uu ahaa hankayga uu ahaa inuu gaaro maktabadaha dowladaha carbeed ama ka qayb qaato aduu macaarida waaweyn iyo carwo buugeedka lagu sameeyo wadamada carbeed saasi awgeed waxaan goaasay inaan ku qoro luqada carabiga oo ah luqadana waa lagaga hadlo soomaaliya marka ma u dirtay ma geysay ama ma ku fikiraysa inaad geyso maktabadihii marka maxaa imika ku xiga hadda buuggii insha allah waxaan rabaa inaan buug iigan kusoo bandhigo magaalada bosaso markaas waxaan rabaa insha allahu tacala hadda ya buuggan nusqado kamid a xiyaalin ama koodiye kamid a xiyaalin wadanka masar oo ahayd meesha lagu soo koodiyey marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan masar hadda jirto masar oo lagu iibin doonaa masarna wuxuu uga soo gudbiyaa wadamada carbeed aan kula kaftame dee nin dhalinyaraa baa tahay weli waxbarashaad ku jirta ayaa kaa caawiyey dhinaca dhaqaalaha ama soo saarista buugga waxaa iga caawiyey haddaan ismaaciil kuu sheego waxaa iga caawiyey aabahay ismaaciil waa beriy iyo waalidkii abuu hooyada iyo aabahay bal waxaad iga sheekaysaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya maxaad kula talin lahayd qaarkood baan aada ugu dhiiranba inay buwaagta aada u akhriyaan iska da inay buwaag qoraan oo welibana af aan soomaali ahayn kusii qoraan maxaad kula talin lahayd maxaa usoo jeedin lahayd saxan waxaan usoo jeedin lahaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed in aanu taariikhdana aanu ku shaqeyno maanta waxa horumar lagu gaaraa waa si had xadka uu leegyahay waddan waliba waa dadkiisu inta wax akristaan waxaanu ogsoon lahay caalamka dawladaha ugu horeeya inay yihiin dawladaha ugu akriska badan marka maanta wax akris la-aan horumar lama gaari karo marka dhalinyarada somalia waxaan kula talin lahaa inaynu usoo jeesano wax akris waxna aynu diiwaan gelino ama aynu qorno si aynu beri horumar aynu gaarnahay marka waxaan kaloo jeclaan lahaa maalin waxaan akrinay ka akrinay internetka hay-adda unesco warbixina soo diyaarisay oo ka hadlaysay xaddiga uu leeyahay akriska caalamku waxaan ka akriyay maqaalkaasi in soddon ninka eurubianka uu akriyo sanadka ama ninka reer galbeedka uu akriyo soddon iyo shan buug halka ninka carabka ama u dhashay waddamadan caalamka saddexaad uu ka akriyo sideetan buug sideetankii nin baa ka akriyaan hal buug ama sideetankii qof baa ka akriyaan hal buug marka taas waxay kutusinaysaa maanta inta isku jiraan maanta dawladaha aan hadda ka hadlay iyo eurubianku ama reer galbeedku inta isku jiraan horumar ahaan iyo dhaqan ahaan wan gartay ma ka fikeraysaa inaad af soomaali u rogtid oo kale dhinaca soomaaliga laftigiisa niyadda ma ku haysaa dhanka soomaaliga waan ku hayay laakiinse soomaaliga bugaag badan baa jira oo ay qoreen dad taarikh yahanaa marka hadda soomaaliga waa soo wada bugaag cusub oo ku qoran soomaali laakiinse aan ahayn taarikh laakiin macluumaadka xaggaad ka soo xigatay macluumaadka aad buuga kusoo bandhigaysay sidee baad u heshay markaad doonaysay inaad af carabi ku qortid marka imise bog buu ka kooban yahay bugaagu wuxuu ka kooban yahay boqol iyo toddobaatan bog boqol iyo toddobaatan bog ha waan gartay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan ayuuna aan mudan
waan garanay haddaan intaas kaga nimaadno cabdiraxmaan cumar ismaaciil oo ku sugan magaalada boosaaso islamarkaana qoray buug ku qoran afka carabiga oo ka hadlaya taariikhda soomaaliya haddaynu dhinaca kalena u nimaadno shabakadaha isgaadhsiinta bulshadu waa mid ka mida kuwa ay sida weyn ugu xidhan yihiin dhallinyaradu waxaana in badan ay u tagaan wada sheekaysi maad madadaalo ama in ay cid kula xidhiidhaan iyo wixii la mid ah hase ahaatee waxaa jira qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah oo shabakadaha isgaadhsiinta u gala in ay dhaqaale ka sameeyaan bal magacaaga igu bilow marka hore walaal magacaygu waxa weeyaan saami cabdiraxmaan gabas waan gartay saamiyo bal waxaad iiga sheekaysaa maxaa kugu dhaliyey inaad ka fikirto inta badan da waynu ognaho shabakadaha isgaadhsiinta dhinaca wada sheekaysiga iyo arrimo lamid ay dhallinyarada u tagtaa inaad adigu dhinaca ganacsi ka fikirto maxaa kugu kalifay walaalna waxaa igu kaliftay horta magaaladan jooga waa hargeysa hargeysana badanaa dadkayga intaan arkaya waxay u isticmaalaan shabakadahan inay keliya ku wada sheekaystaan oo aanay uga fikirin dhinacii wax soo saarka amaba inay iyagu ka faa'iidaan aniga waxaa igu kalifay dadkayga markan dhex jooga iyo dhalintayda badanaa waa bilaa camal dhallinyaradeyduna kama fikiraan sidee lagu soo saaraa shaqo waan gartay maba shaqaad ku samaysan karaysaa waan gartay da-daada imsaad igu qiyaasi lahayd hadda da-daad ii sheeg da-daydu iminka labaatan iyo kow maxaad baratay marka hore i c t i t information technology farsamada casrigaad baratay marka markii koowaadaad bilaabaysay fikraddan waxa kugu riixay ma shaqa la-aan bay ahayd maxay ahayd bal haddaad ii sheegtid may shaqa la-aan may ahayd anigu intan markii jaamacadda dhameeyey laba shaqan ka shaqeeyey shaqo n g o ah iyo shaqo kaloo meherad suuqa ku taala suuqa dhexdiisa magaalada dhexdeeda shaqadaydan dambe markan dhameynayo contract iga dhamaanay aan la saxeexday n g o gaasi ayaa waxa dhacday maalin maalmaha kamidan ayeydii baan aaday ayeydii hooyo allah ay daayay marka waxay tiri maalin siday igu tiri markan ag fadhiisto ma sheekasida ayeeyo shaqa ma haysataabay igu tiri wiilkeygiyo waxaan ku yidhi ayeeyo shaqo waan haystaa alxamdulilah laakiin iminkay dhammaan rabtaa waxay tiri hal mid ka fikir bay igu tiri waxaa keliyaasad ka fikirtaa oonay dhalintaada kula qabin sidaad adigu shaqa ku samaysan lahayd oo laguu shaqayn lahaa hankaadu yaanu istaagin inaad adigu shaqaale noqotid dadkaagu badanaa waxay ku fikiraan ama dhalinta kulaaleegay in iyaga ay shaqaale noqdaan dad kale u shaqeeyaan taasaa igu dhalisay walaalo maalintii fikraddii ayadii bil kadib markii shaqadii iga dhamaatay fikraddii ayadii baan qaatay maxaad markaa ka hirgelisay bal waxaanaad samaysay ii sheeg fikraddan aada adigu internetka ka dhex samaysid walaal fikraddan horta marka la eego dunigan joogo iyo magaaladan joogo iyo dalkan joogo aad bay ugu cusub tahay waana online market waan gartay marka maxaad samaysaa bal af soomaali haddaad sawir iga siisid sidaad wax u samaysid sidaad wax u iibisid bal sawir iga sii laba sidaan u sameeyaa walaalo labada sidaan u sameeyaa waxa weeyaan badanaa dadka waxay doonaan inay meelo wax ku iibiyaan macno bilaal oo kale waan gartay bilaalkiibaa midi waa socoto oo hadalun baa lagu kala hadlaayo gacanba gacan bay noqotaa aniga laakiin alaabtii qofkii sidiyo magaalo kala jooga amaba magaaladan dhex jooga jooga ama xaafad kale ayaa wuxuu isoo garaacayaa amaba igula soo xiriirayaa aalada internetka markaasuu odhanayaa walaal saan waxaan hayaa alaabtahay alaabtaas Waan- Sawirkeeda, informationkeeduna waa kaas alaabtaasana iyo qiimaheeduna waa intaas intaasaa la isticmaalay ama waa baro ka alaabtaas sidii igu soo iibin lahayd aday ku jirta marka ana waxaan geliyaa aaladan amaba meeshan aan ku leeyahay internetka oo la yidhaahdo magaceeda sami online market waan gartay marka qofkii waxuu kuusoo sawiraya kaba soo qaad mobil buu kuusoo sawiraya ama gaari buu kuusoo sawirayaa wuxuu kuleeyahay gaarigaasaan doonaya inaan iibiyo ee ii iibi ha sidaasay odhanaya isagoo qiimihii wix kaste inta la isticmaalay iidhaan dhibaataduu leeyahay amaba dhibaataduu ku diidayo waxyaabuu ku diidayo iskaga bedelayo isagoo soo wada raacinaya informationkii oo dhan baan halkaa geliyaa dadka iyo magaalooyin kale kala jooga ayay soo eegtaa markay eegaan even qofkii uu ku qancaa dhibkiisuna waa arkayaa dhib ka qaba halku dhibka ka qaba amaba siduu yahay informationkiisii marka hadduu habi ku noqdo habi marka waxa weeye waxaad kala ilaa kala iibinaysaa alaab guryo taallo nin wixii jeebkiisa ku haysto ku yidhi iisoo iibi iyo nin kale jeebkii lacag ku Ah.
jirta laba jeeb baad u kala dilaalaysa waa dilaal casri oo haa laba jeeb iyo waxaa kaloo sameeyaa in macmiilka iyo shirkadoo kale imika dukaan oo kale dukaamada alaabka taalla ayaa waxaa geliya halkan oo kale iyagoo cusub qiimihiina waan ku dul qoraa qofka sidii gurigiisa jooga oon dhibtoonin oon meel kala imanin oon bas soo raacin ayuu halkaa kasoo dalbanaya tusaale ahaan anaa waxaan dalbaday inaan ku idhahdo moobil aan meeshaada ku arko kale moobilkaasaan u baahanahay sidee baad igu keenaysaa waxaan kugu keenayaa moobilka marka koowaad waa laba sidaan sameeyaa magaa dadkeyda waxa weeyaan badanaa umay baranin qa- in- sidanan wax u iibiyo iminkay soo baranayaan laba si hadduu qofku reer magaal yahuu ogaa in waxaanu hore u isticmaalay lacagta horu ka soo diraa markaasaan u geynaa alaabtiyo sideediya oon waxba ka bedelin siduu ku arkaya haddii aanu lacagta soo dirinna waxaan idhahnaa meesha joogtid baan kugu keeninaa hadduu ku qanciyey oo halkaa kaa qanciyey halkaasaan kugu keeninaa markaasa lacagta bixin doontaa meesha joogana waan ugu geenaa gobolada soomaaliya oo dhan waan gartay marka iyo somaliland marka lacag ma kaa soo gashaa adiga shaksiyan oo lacag ma ka heshaa wallaahi horta walaalo mm, waxaan dib ku qabo mm, kolley ma wateen laakiin maanta kama fikirayo waxaan ka fikiraya maanta maahan inay lacag iga soo gasho laakiin waxaan ka fikirayaa berri iyo saa dambe iyo waktiga dambe inay lacag iga soo gasho dhalinyaro badan ba waxay jecel yihiin inay wax curiyaan maxaad kula talin lahayd dhalinyarada badan ee wax baratay ee gaar ahaan jecel inay wax cusub soo kordhiyaan walaal horta dhalintayda runtii aad baan u jecelahay waa aniga oo kale naftaydaan kasoo qaadayaa in dadkayda markay samaynayaan amaba jaamacad ka baxaan amaba secondary ka baxaan waxay sugayaan oo keliyaata si shaqo qof shaqaale ugu noqon lahaayeen anigu waxaan kula talin lahaa in waxa ugu yar waxa weeyaan waa waxa ugu yar haddii point five meeshu kaasoo geliya waa waxaad adu leedahay waxaan kula talinayaa inay shaqo iyagu abuurtaan laakiin hal midna waan uga digayaa halka mid aan uga digayaa waxa weeyaan inay dadka waxa jirta dadkaydu badanaa waxay yaqaanaan in qof baa lagu arkayaa inay wax u dhaleen macnaha amaba wax u fiicnaadeen oo meesha u kacday wuxuu samaysanayaa alaabbuu iibinayaa meel yar buu dukaan buu furanayaa dukaanka isla dukaankii walaalkiisii kale soo kuma fikirayo inuu inuu furto dukaankan dukaan ka duwan oo alaab kala hayo laakiin wuxuu ka fikirayaa un dukaanka ninkan haysta lacagta uga soo xarootay waa inaad kanoo kale ka ag furtaa xataa hadduu ka fogaado magaalo kale tago way ficnaan lahay laakiin agtiisa buu ka furaya waan gartay aad baan kugu mahadnaqayaa waxaana fili doonaa in barnaamijkaagani ama fikradaadan aad ka dhex abuurtay dhinaca internetka ay guulaysan doonto aad baan kuu salaamaya insha allah insha allah waad mahadsanta walaal ismaacil
haatan kusoo dhowaada xubintii labaad ee barnaamijkeenna waxayna ku saabsan tahay sheeko ama silsilo taxane ah oo ay ka qayb gelayaan dhallinyaro hal abuur ah toddobaadkii hore waxay sheekadu inoo joogtay iyada oo yaxye oo hargeysa ku sugani uu facebooka galay si lama filaanana ugu arkay muuqaallo iyo farriimo ka hadlaya hambalyada meherka gabadh uu aad u jeclaa oo lagu magacaabi jiray gobaad yaxye maanso ayuu tiriyey oo wuxuu ku dooday in gabadhii uu jeclaa ay ka qaadeen qurbo joog wuxuuna hadalkiisii ku soo afmeeray dookhaagu gebigaba yurub aan u gooshniyo haddii uu gareeg ahaa mar baan gudi lahaayoon qunyar socon lahaayoon tegi lahaa galbeedkee maxaad ii gujaysee iiga tuurtay gebiyada hase ahaatee qurbaha waxaa ka soo jawaabay maxamed haykal iyo gabadh qurba joog ah oo toddobaadkii hore iyana barnaamijka ku baxay waxaana gabadha qurbajoogga ee hadalkeeda ay ku soo afmeertay ereyo ay ka mid ahaayeen hollandaa warkeedee haddaad caawa heli lahayd baasaboorka hong kong habeenkuma nagaateen dhulkaaga hooyo waa hagaag haddaba doodii waxaa toddobaadkan soo galay dhalinyaro kala duwan oo isu dhegaysanayay doodii toddobaadkii hore dhacday waxayna su-aalba ka keeneen horta gobaad in la guursaday iyo in kale yaa huba waa su-aal meesha ku jirta ugu horreyn waa kan hal abuurka da'da yar ee deeq aadan xasan oo ku magac dheer indhagood oo ninkii yaxye yeebaash ahaa fariin u diraya ragga yurub u hoydee ka huleelay beledkiiyo kuwa haatan joogee hargeysiyo tog dheer iyo carrigeennan hodanka ah horweyn geel ku maaleen oo bilaabay heestow salaan hooyo gobonimo halna aan ku sii daro niyow hadalka keenee dhulka hooyo joogee wakhtiguu ka hiilshow inkastood haliyey tahay iyana heege ay tahay yartaad haabanaysaa hooyo waxaani koriso hanaan iyo asluuba leh hadduu calaf halkaa maray uu hibeeyey ruux kale oo ay haatan xaas tahay ka hadhban ku odhan la halse aan ku toydee wiil yahow hubsiimada halna waa la siistaa hor ilaahay adigiyo gobaad ma isla hadasheen hawraad hubsiimale hadal miyaad wadaagteen mise waa hanfado baas nafjacay haleelee hirarkaa mareegteed hambalyada ka aragtaa kugu dhaliyay heesaa anna haatan taladii ha degdegina wiil yahow waxxusaan ku leeyahay haddaan hoos usii dego ninka hiiftamaya haweenkaba dhammaanteed nooga hadha ku baaqee galbeed haatan joogow hal yar baan ku odhan la haweenkaas sidoodaba ninka hanad fariid ee haliyaya aroostee hanti gunyo idiiliyo baasaboorka hong kong halna uma dhigmaye hanfadayuu ku qaadine hablaa meel ha kaga dhicin malaha hadalkaas waxbaaba ku jira eh haddana waxaa khadka soo galay markii uu saa uga baxay indhagood siciid jaamac oo ku nool cariga norway wuxuuna leeyahay marka hore salaan guud iga wada guddoonsada gabayada dhammaantood garashadaydii kala guray mawduuca gebigii gobaad waa ku soo daray yaxye maanan gees marin gunta aan u dhaadhaco aan kala gorfeeye ma jirtaa gobaaduna waxaan uga gol leeyahay gayaan aad heshiiseen oo guryasamo ku nooloo hargeysana garaaraha galabtii ku socoto gaajiyo colaad iyo oon gubaya uu jirin inay kaa gadoontoo sheekadii ka gudubtoo nin gariigga joogiyo qurbajoogga gaadaa maguunyay ku xidhantaa mise waa raggii go-ay gaajaduna laysee iyagoon gabraar tegin cadowgooda cadowgooda aan garan ha yeeshee gubtahanyada mid baa iiga galac tiri jacayl aad u guda weyn go-aankiina aan helin gacmihiina aan hayn xaajadaa kasii gudub dhallinyarada gabayga iyo garkaa nooga heestii haykalow gaddaadiiyo jiiftadaada gaarkaa go'shaalaan u soo gaday ha yeeshee garaadkiiyo waxaa geysatee jira guud ahaan ma raacsanin ha gujaynin garashada gunta sare usii baadh hilaac maaha galac yidhi jacaylkuna wuxuu galo ninkii goostay baa garan geerida wixii dhacay cilmi baa ku garataa gabayada salka u dhiga xaraf wada guddoonsada meesha waxbaa ka dhacay tolow gobaad maxay ragga isugu dhegaysanay mise doonisteedaa wax ka jiraan oo gabasho ayay ku jirtaa mise wax kalaaba jira bal gobaad ayaynu ka war sugaynaa toddobaadka soo socda inay doodda kala saarto
barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ayuu ahaa waxaan filaya barnaamijkaasi in dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xiran gaar ahaan dhallinyarada daan barnaamijkan ugu talagalay ismaaciilow inay si weyn uga helayeen inta dhegeysanaysa ay jecelayn hal abuurkooda kusoo bandhigaana barnaamijku u furan yahay kasoo qeyb geli karaan